hooye farxiyo xuseen cali oo laga keenay degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa afar caruur ah ku dhashay cisbitalka banaadir ee magaalada muqdisho afarta caruur ah ayaa dhammaantood ah gabdho iyadoona xaaladooda caafimaad iyaga iyo hooyadood ay tahay mid wanaagsan agaasimaha cisbitalka banaadir fartuun shariif maxamed ayaa ka waramaysa xaaladda caafimaad ee caruurtan iyo hooyadood waxaa noo dhashay maama farxiyo oo afar gabdhoodoo mataanaha ku dhashay hooyadii caruurtana alxamdulilah way caafimaad qabaan ilaah u siyaadiyo inkastoo ay ku dhasheen miisaan yar haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay ka boodaan haddii ilaah yaraaho waxay ka yimaada deegaanka oodweyne asal ahaan gobolka hiiraan ee ka timid magaalada jallaqsi laakiin hadda waxay degan yihiin magaalada muqdisho daafaheeda oodweyne xalay saq dhexee imaaday waxaa ka horreysay isbuuc ka hor oo ay u imaaday in ay xanuun foola camal ay u timid dhakhaatiirta waxay ku dadaaleen inay xanuun ka baabi'iyaan maadaama bilo dhammays aysan ahaynin waxay ku dadaaleen ilaa iyo toban maalmood inay u sameeyaan daawooyin ka qayb qaata koriinshaha canuga marka alxamdulilah xalay waa la fasaxay dhowr maalin ka hor kadib xalay waxay usoo noqotay ayadoo fool ah laba sac kadibna way noo dhashay alxamdulilah hooye farxiyo xuseen cali ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horreysay oo ay dhasho caruur mataano ah islamarkaana muddo lix sano ah aysan caruur dhalin qadar ilaahay waa daawan qaatay ilaahayna waa ila galab galay wadaadkana meel ma jirinoo waxaaba qadarkii aa iska dhinaay waxa iga soo halaabina ma jirto waa ilaahay qadartiisa ku maqnahay lix sano kabacdi aan dhala yaxya cabdi oo ah aabbaha dhalay afartan gabdhood ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay hal mar u dhashaan afar gabdhood isagoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqi inay garab istaagaan maadaama qoyskiisa ay yihiin danyar kabacdi way istaagtay muddo toddoba sano ah waxba ma aysan qaadin had kabacdi uur ayay qaaday ilaahay wuxuu keenay afar cunuga mataana gabdha ah maasha allah si fiican ay si dabiici ayay u dhashay maadaama markii hore noo sheegay in gabadha ay tahay qalliin haatan ay ka badbaaday oo xalay saqdii dhexa sagaalkii saacay si dabiici ay u dhashay maadaama ay ii dhalatay afar mataana oo gabdho ah ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay ubad kheyr qab uu ka dhigo wixii ubad haysana uu ilaahay siiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin ummadda soomaaliyeed waxaan ku codsanaa in lay garab istaaga